أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر الحضرمي رحمه الله تعالى ويجب صب الماء على المتنجس إذا كان الماء دون القلتين ويجب waxaa waajiba صب الماء biyaha ku shugidoodii calى الmuتanajisi shaygii nijaasoobay dushiisa in biyaha lagu shubo waajibu idaa waktigii uu waajib yahay biyaha in dusha looga shubo kaana almaau biyuhu duuna alqulatayn qulatayn ka sokay haddii biyuhu ay yihiin oo biyuhu laba boqoloo litarba ay ka yar yihiin waxaa waajib noqonaya shaygii lanija shaygii nijaasoobay in biyaha dusha looga soo shubo yacnii sheekha raximah ullahu tacaala halkan wuxuu rabaa inuu naga tusaaleeyo qaabka wax loo daahiriyo waxbaa kaa nijaasoobay derintii aad ku tukanaysay ama maradii aad ku tukanaysay aa kaa nijaasowday habka loo daahirinayo marka habka loo daahirinayo sheekha wuxuu yidhi waxaa waajiba biyaha kor in looga soo shubo oo waxaa la diidayo waxaa weeye tusaale ahaan maradu haddii ay kaa nijaasowdo waxaad dooni maradii inaad daahiriso waxaa la diidayo waxaa weeye baaldi intaad biyo ku shubatid maradii aad dhex gelisid kabacdina maradii markii nijaasadii aad ka zuuliso oo biyihii aada dhex gelisay maradii sidii xarigga aad ugu waratay taas wey waxaa la diidayo taasi dahaaro noqon mayso shaygiina weli wuxuu ku baaqi yahay nijaasadiisii idan marka sheekhu waxa uu ku leeyahay waxaa waajiba shaygu hadduu kaa nijaasoobo biyaha inaad ku shubto biyaha kor uga shubto oo shaygu uu hooseeyo biyuhuna ay ka koreeyaan oo kor aad uga soo shubto taasaa waajib noqonaysa goormo marka sidaas ay waajib tahay idaa kaana almaau duuna alqulatayn haddii biyuhuba ay yihiin qulatayn kuwa ka yar biyatayn marba haddii qulatayn ay ka yar yihiin biyuhu in yacnii waajib weeye looga keeno biyaha dusha looga keeno shaygii haddii aad dhex geliso biyihii oo qulatayn ka yar biyihiina waa nijaasoobeen maradiina waxay baaqi ku tahay nijaasadeedii amaa haddii biyuhu ay qulatayn ay yihiin iyo wax ka sii badan wixii nijaasoobay waad dhex gelin kartaa wixii nijaasoobay biyaha qulatayn iyo ka badan hadday yihiin waad dhex gelin kartaa oo sidaas daahir uu ku noqon karaa fa in adkhala hadduu geliyo almutanajisa shaygii nijaasoobay fiihi fi lmaa'i alqaliil biyihii yaraa oo laba boqoloo liitar ka yaraa hadduu shaygii mutanajiska ahaa uu dhex geliyo lam yadhur almutanajis shaygii nijaasoobay ma daahir noqon wa tanajasa almaa'u biyihiina way nijaasoobeen wa mulaaqiihi mulaaqi lmaa biyahaas wixii la sii kulmayna iyaguna way nijaasoobeen wuxuu kuu sheegi sheekha raximah ullahu tacaala habka iyo nidaamkaas aanu soo sheegnay haddii la khilaafo wixii ka laasimi lahaa habkaa la soo sheegay wuxuu ahaa maradu haddii kaa nijaasowdo biyihii in dusha looga soo shubo haddii biyuhu ay qulatayn ay ka yar yihiin haddii marka habkaa la khilaafo maxaa ka dhalanaya oo maalan biyihii yaraa maradii kaa nijaasowday biyihii aad dhex gelisay biyihii haddaad dhex geliso sheekhu wuxuu ku yidhi shaygii horta daahir noqon maayo waxaa kale ka laasimaya biyihiina waa nijaasoobeen wixii biyahaasu ay taabtaanna iyaguna waa nijaas mutanajis waayo biyahaasi waxa ay sii taabtaan wayajibu waxaa waajibaya calayhi calayhi shaksigii dushiisii waxaa waajib ku ah alistibraa'u hubsasho min albowli kaadida inuu iska hubsado ayaa waajib qof walba ku ah xataa yagliba calaa dannihi shaksiga maladiisa ilaa uu ku fara bato annahu ana albowl kaadidii laa yacuudu inuusan soo laabanaynin walaa yakhruju mar dambena uusan dib u soo baxaynin ilaa maladaadu ay ku badato heerka aad gaartid waa inaad iska hubiso kaadidii sheekha raximah ullahu tacaala wuxuu halkan haddana uu ka bilaabay habka marka la istinjoonayo marka la istinjoonayo habka loo istinjoonayo iyo in istinjada layska hubiyo inay waajib tahay wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala waxaa waajiba qofku kaadida inuu iska hubiyo marka muxuu sheekhu u khasisay min albowl yacni saxaradii ma uusan sheegin sheekha wuxuu ku gaabsaday kaadida in layska hubiyo ayaa waajib uu yidhi leanna waxa weeye saxarada mar walbaba soo bixitaankeedii shucuurka dareenka la dareemayo qof walbaa iska fahmayso markay soo baxayso iyo markii meeshii saxradii laga baabi'iyey taas waa la wada fahmi laakiin waxa lagu khaldanmo oo khaladka uu ka yimaado waa bowlka kaadida wey maxaaye waxaa dhici karta kaadidii iyadoo meeshii weli si wanaagsan aan uga dhammaanin inuu qofkii istinjoodo kabacdina meeshii qoyan oo cawradiioo qoyan dhibac yaroo kaadioo qoyaanu meeshii ay soo marto qoyaankiina maadaama cawradii ay wada qoysay oo istijo aad ku wada qoysay qoyaankaa yarkaa ma dareemaysid hadhow oo kaadidoo kaa soo baxay ilaa maxalkii o dhan aa isla wada qoyan sidaa awgeed wuxuu sheekha ihtimaam gaara saaray oo si gaara uu farta ugu goday albowl kaadida leanno iyadaa iltibaaska uu ka iman karaa inta badan ama saxarada shaki kama iman karo iyada walidaalika marka sheekha raximah ullahu tacaala wuxuu yidhi waxaa waajiba qofku kaadida inuu iska hubiyo see u hubin marka kaadida imaa binasri dakar qofka cawrada inuu masaxo cawrada inuu gacanta xoogaasaa ugu taataabto ku masaxo si waxa gudaha ugu jira ay bannaanka u yimaadaan aw mashyin ama socod dhowr tilaabo inuu socdo wa akharuhu sabcuuna khadwa waxaa ugu badan toddobaatan tilaabo inuu qaado aw tanaxnux ama tanaxnux inuu sameeyo uu yidhaaho sidii qof yacni ay hayso xaako oo kale qof ay hayso oo kale uu iska dhigo aw taxaamulin bimasxin ama inuu isku xambaaro masaxo acla alfarji farjiga meesha ugu sarraysa uu masaxo wa bimasxi albadni ama caloosha inuu masaxo wa bimasxi majaamici alcuruuqi biyaddi meelaha xididadu ay ku kulmaan oo dhan gacanta inuu saa ugu masaxo saas inuu iska hubiyo oo xoogaa dhaqdhaqaaqa uu sameeyo maxaa yeelay dee nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo maray laba qabri oo la cadaabayo markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir ama axaduhumaa fakaana laa yastabri'u min albowl labadan qabri waa la cadaabiyuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiiskii bukhaariyo muslim ay warinayeen haddana wax ay fududaysan jireen ayaa lagu cadaabi ama axaduhumaa fakaana laa yastabri aw laa yastansih min albowl labadan qabri mid ka midahu kaadida iskuma hubi iskama hubin jirin oo markuu isanjoonayo kaadida iskama hubin jirin saasaa lagu cadaabayu rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiis kale wuxuu ahaa tanazahuu min albowl fa ina caamata cadaabi alqabri min albowl kaadida iska hubiya maxaa yeele cadaabu lqabriga in badan wuxuu ka iman karaa kaadidii oon layska hubin oo qofkii isagoo si wanaagsan aan isaga hubin oo isagoo nijaasa uu salaadii uu sidaa uu u tukado xataa yagliba calaa dannihi ilaa qofka maladiisa uu qaalib uga noqdo annahu ana albowl kaadidii laa yacuudu inuusan soo laabanayn walaa yakhruju uusanna dib u soo baxaynin uma markaa kabacdi markuu iska hubiyo kaadi dambe inaysan soo baxaynin yastanji markaa kabacdi ayuu istinjoodaa wa yurkhi wuxuu raariciyaa duburahu dabadiisana wuu raariciyaa xataa yaksila ilaa qofku uu ka dhaqo maa shaygii uu ka dhaqo shaygaas oo fii dabaqaatihi dabaqaati duburi dabada laalaabyaalkeeda waxa ku dhex jira oo mina nijaasati nijaaso ah dabada laalaabkeeda waxyaalaha ku jira oo nijaasadii meesha ku qarsoomaysay oo meesha laga yaabo inay ku qarsoonto ilaa laalaabkaas uu si fiican gacanta ugu masaxo ayuu masaxa wedigu oo ma fududaysanayo markuu saxarada iska dhaqaye waa inuu dabaqaadka duburka dabada laalaabkeeda waxa ku dhex jiro najaaso ah waa inuu iska mayro uu iska dhaqo wayadlukuhu wayadluku wuu marmariyaa gacantiisa hu ay dubur dabadaas gacantuu marmariyaa xataa yagliba calaa dannih shaksiga maladiisa ilaa uu uga farabato zawaalu dacmi najaasa najaasada dhadhankeedii zuulitaankeedii ilaa uu maladiisa uga farabato wa lownihaa lowni najaasa najaasada midabkeedii suuliddeedii ilaa uu uga farabato wa riixihaa riixi najaasa najaasada urkeedii urkaa zuulitaankiisii ilaa uu maladiisa uga fara bato qofku wuxuu masaxa wadiyo dabada uu masixi markuu astanjoonayo ilaa uu iska yidhaaho urkii saxaradii wuu baaba'ay oo dabadii urkii wuu ka baaba'ay midabkii saxaradu wuu baaba'ay dhadhankeedii wuu baaba'ay ilaa intaas uu u malaynayo maxaa yeelay najaasaadka waxaa lagu dhisaa halabatu danni yaqiinta ilaaha garanaya laakiin qofka waxaa laga rabaa halabatu danni yacni maladaadu inay ku fara badato najaasadii inay baaba'day maladaadu inay ku fara badato oo danni qawi ah male xoog leh qalbigaaga ay soo gasho najaasadii in urkeedii iyo midabkeedii iyo dhadhankeedii dhammaanba ay suuleen wa mataa waktigii laaqati najaasaatu najaasaadkan haddii ay la kulmaan najaasaadkaasoo almadkuuratu lasoo sheegay almaaa biyo haddii ay la kulmaan nusqadan waxaa ka maqan almaa almaa'du wa mataa waktigii laaqati najaasaatu najaasaadku ay la kulmaan najaasaadkaasoo almadkuuratu lasoo sheegay almaaa biyo haddii ay la kulmaan najaasaadkan aanu soo marnay oo casharkeennii shalay aanu ku soo qaadannay oo kaadidii iyo saxaradii iyo digadii iyo matagii iyo khamradii iyo dhiiggii waxyaalahaasi hadday biyo ay ku dhacaan biyahaas waxaad fiirin inta cabirkiisu uu yahay biyo yar miya mise biyo badan fa in kaana biyahaasi qulatayni biyahaasi haddii ay qulatayn yihiin oo laba boqoloo litar iyo ka badan ay yihiin lam yanjus ma nijaasoobayo almaa biyahaasi ma nijaasoobayaan ilaa in hayarat nijaasadaasu inay beddesho maahane dacmahu dacma almaa biyaha dhadhankoodii nijaasadu inay beddesho maahane aw lownahu lowna almaa ama biyaha midabkooda inay beddesho maahane aw riixahu riixa almaa ama biyaha urkoodii nijaasadu inay beddesho maahane sheekha wuxuu ku yidhi raximahu llahu tacaala nijaasaadkii casharkeenni shalay aanu ku soo qaadannay haddii biyo ay ku dhacaan maalan dhiiggii kaadidii saxaradii biyay ku dhaceen biyahaas waad fiirin qadarkooda wuxuu ku yidhi sheekhu biyuhu hadday qulatayn dhan yihiin tusaale ahaan laba boqoloo litara loola jeedaa qulataynka laba boqoloo litar haddii biyuhu ay dhan yihiin biyahaasi ma nijaasoobayaan nijaaso kasta oo ku dhacda ilaa waxay ku nijaasoobi karaan saddexdan arrimood mid ka mid ah inay qulataynku isku beddelaan saddexda arrimood maxay tahay biyihii inay soo uraan si kasta biyuhu ha u bataane marba haddii ay soo uraan oo nijaasadu ay uriso biyahaasi waa mutanajis way nijaasoobeen ama biyihii inay iska beddelaan xagga midabka markii nijaasadu ku dhacday qulataynka ahay oo faraha badnaa midabkoodii hadday isbedelaanna waa nijaasoobeen biyihii dhadhankooda hadduu isbedelayna waa nijaasoobeen saddexdaa mid ka mid a haddaysan isku bedelinna oo biyihii qulatayn ay dhan yihiin ma nijaasobayaan markaas biyuhu haddayba qulatayn dhan yihiin oo laba boqoloo litar iyo ka badan ay dhan yihiin waxay ku nijaasoobi karaan oo kali ah in saddexdaa mid ka mid a isbedel uu ugu dhaco marka midabka xaggee laga fiirin haddii tusaale ahaan biyihii nijaaso midabkooda waafaqsan nijaaso midabkooda waafaqsan oo urna aan lahayn dhadhanna aan lahayn laakiin nijaaso ah nijaaso noocaasu haddii biyihii qulataynkaa ku dhacdo xaggee laga fiirin midabka biyaha ilaa nijaasadii midabba male tusaale ahaan waa ka bowlin munqadici raa'ixa kaadi tusaale ahaan aan soo urayn oo kale ayaa biyihii ku dhacday qulataynka ahaa kaadidii midab saasoo biyaha ka bedelan maalan ma lahan ur ma lahan dhadhan ma laha waana kaadiyo waa nijaasee la yeeli marka midabkii xaggee laga fiirin markaasoo kale culimmada fuqahada waxay leeyihiin waxaa laasim noqonaysa mukhaalif ashad in la qadaro oo yacni wax biyaha midabkoodii khilaafsan oo intan la eg haddii biyihii ay ku dhici lahaayeen midabkoodu ma isbedeli lahaa ayaanu qadaraynaa tusaale ahaan kaadida hadda midabka biyaha aan ka bedelnayn oo midabkii biyaha ku waafaqay waxaan maalan qadaraynaa haddii midabku uu noqon lahaa midabka qadda oo kale midab madow ah midabka qadda oo kale midabkaas qadda ah oo kale kaadidaa qadar la eg oo madow ah haddii biyahan lagu shubi lahaa midabkoodu ma isbedeli lahayo haddaanu nidhaaho haa biyihii nijaasay noqonayo riixdana waxaan ka qadaraynaa tusaale ahaan shay ashad ahoo riixdiisu aad ay u daran tahay sida riixda riixulmiski oo kale ayaanu qadaraynaa intaasoo miskiga biyaha haddii lagu dari lahaa ma isbedeli lahaayeen haa haddii la yidhaaho dee biyihii waxaa la leeyahay waa nijaas dhadhankana waxaan qadaraynaa dacmu lkhamri oo kale dacmu lkhamr khamrada dhadhankeedii intaanoo khamraa haddii lagu shubi lahaa biyaha dhadhankoodu ma isbedeli lahaa haddii la yidhaaho biyaha bedelkood dhadhankoodu waa isbedeli lahaa intaasoo khamraa haddii lagu shubi lahaa dee biyihii markaa waxay noqonayaan biyo mutanajis ah wayadhuru qulataynkaas faraha badan oo midabkii ama urkii ama dhadhankii iska beddelay wuxuu ku daahir noqon karaa bisawaali tagayuri doorto doorsoonka ku dhacay zuulitaankiisuu ku daahir noqon karaa biyaha qulataynka sheekhu wuxuu rabaa hab loo daahiriyo inuu kuu sheego biyaha qulataynka haddii kaa nijaasoobaan oo fuustadii buuxday oo labada boqol oo litar ahayd hadday kaa nijaasowdo oo midabkii ama urkii ama dhadhankii biyuhu ay isbedelaan biyihiina ay qulatan yihiin hab waxaa jira loo daahirin karo wuxuu ku yidhi sheekhu biyahaas qulataynku waxay ku daahir noqon karaan bisawaali tagayur isbeddelku inuu meesha ka suulo oo iskiis isagoon wax kale lagu darin waxna lagu saamayn isagaa iskiis isbeddelkii u suulay oo maalan urkii meesha uu ka baaba-ay dhadhankii isbedelay dhadhankii biyihii uu soo laabtay midabkii biyaha oo isbeddelku ku dhacay midabkii caadiga ahayoo biyaha usoo laabtay markaas waxay noqonayaan qulataynkii nijaasoobay daahir maxaa yeele ewelba waxaa nijaasada keenaya wuxuu ahaa tagayurka isbeddelka isbeddelkii hadduu baaba-ay biyihii waxay noqonayaan biyo daahir ah waxaa kaloo sidaas oo kale uu daahir uu ku noqon karaa aw bimaa-in yudamu ilayhi walow mutanajisan ama biyo kale haddaad ku shubto qulataynkii kaa nijaasoobo midabkiisu isbedelo ama dhadhankiisu ama urkiisu haddii aada badiso oo biyo kale aad kusii shubto oo sidaas urkii iyo u uzuulaan iyo dhadhankii isbedelayey iyo midabkii isbedelay midabkii caadiga uu kusoo laabto biyihii waxay noqonayaan biyo daahira markaa haddii biyo kale lagu daro oo isbedelkii meesha uu ka baaboo aw bimaa-in yanbucu aw bimadarin yanhamiru ama rooba kusoo shubmay ama biyo kalea meel uga soo burqaday isbeddelkiiyaa ka baaba-ay biyuhu saasay waxay ku noqon karaan daahir biyihii qulataynka ahaa oo kaa nijaasoobay wa in kaana almaau biyuhu hadduu yahay aqala mid ka yar minhumaa ay min alqulatayn minhumaa ay min alqulatayn min haaday nusqadan qortay minhumaa w sida saxda ah wain kaana qulataynku wain kaana hadduu yahay almaa biyihii aqala mid ka yar minhumaa min alqulatayn qulatayn haddii biyuhu ay ka yar yihiin yanjusu biyahaas wuxuu ku nijaasoobaa bilmulaaqaati la kulmid bis nijaastaa iyo biyihii haddayba kulmeen horay ka horey biyahaasi ka nijaasoobeen wain lam yatagayar walow lam yatagayar biyihii yaysanba isbedelin oo wax isbedelaa yuusanba ku dhicin hadduu doonayo wuxuu ku leeyahay sheekha raximah اllahu tacaala biyaha nijaasadu ay ku dhacayso haddii qulatayn ay ka yar yihiin oo laba boqol oo litar ay ka yar yihiin isbeddel laga fiirin maayo marba haddii nijaaso ay ku dhacdo waa u dhammaatay xataa yuusan isbedelin hadduu doono oo midabkiisii iyo urkiisii iyo dhadhankiisii yuusanba isku bedelin hadduu doono oo madhabta shaaficiyada sidaa qabta laakiin maalikiyada oo kale madhabta maalikiyada waxay leeyihiin biyo nijaasoobaa maba jiraan ilaa inay isbedelaan maahane ha yaraadaan ama ha badnaadaan biyuhu xataa hadday yar yihiin maalikiyadu waxay leeyihiin waxay ku nijaasoobaan inay isbedelaan xataa hadday yar yihiin laakiin imaamu shaafici raximah llahu tacaala isagu wuxuu leeyahay biyuhu hadday yar yihiin nijaasana ay ku dhacdo isbedel laga fiirin maayo horay ka nijaasoobayaan wayadhuru biyaha marka sidaas biyahaas yar oo nijaasadu ku dhacdo qulateyn ka yar oo sidaa ku nijaasoobay iyagana waxaa jira hab lagu daahirin karo habkiiuu kuu sheegi sheekh wayadhuru biyahaas yar oo kaa nijaasoobay wuxuu ku daahir noqon karaa bibuluuqihi buluuqi ilmaa biyahaas gaaritaankiisaoo qulatayn uu gaaro biyihii yaraa oo kaa nijaasoobay oo nijaasadu ay ku dhacday habka lagu daahirin karo waxaa weeye inaad badiso oo qulatayn aada gaarsiiso markaad qulatayn gaarsiiso kabacdi fiiri isbeddel miyaa jira mise isbeddel ma jiro hadduusan wax isbeddel uu jirin biyihii waa daahir daahiray kuu noqonayaan wa mataa waktigii laaqati najaasaat najaasaadku markii ay la kulmaan najaasaadkaasoo almadkuuratu la soo sheegay oo casharkeennii shalay najaasaadkii aanu ku soo qaadannay maayacan dareere hadday la kulmaan wax shubmayoo dareeraay ah dareeraha haddii najaasaadku ay la kulmaan dareeraagaasoo hayra almaa'i biyo aan ahayn wax dareeraay ah laakiin biyo aan ahayn maxaa yeele biyaha xukunkiisa waa soo baranay biyo haddii nijaaso ay ku dhacdo axkaamtooda waan soo barannay waxaan baranaynaah sheekhu uu noo sheegi wax aan biyo ahayn haddii nijaaso ay nooga dhacdo see ula dhaqmaynaa maalan caanihii oo kale saliiddii oo kale gaaskii oo kale naftadii oo kale waxyaalahaas haddii ay nooga dhacdo nijaaso oon biyaha aan ahayn see ula mucaamaloonaynaa waxaas aan biyaha ahayn haddii nijaaso ay ku dhacdo tanajasa shaygii dareeraaga ahaa waa nijaasoobay bimulaaqaatihaa bisababi mulaaqaatihaa mulaaqaati najaasaat najaasaadkaa la kulmidda uu la kulmay sababteeduu ku nijaasoobay qaliilan kaana shaygaa dareeraaga ah wax yar ha noqdo aw kahiiran ama wax fara badan ha ahaado tagayara ha isbedelo ow lam yatagayar ama yuusan isbedelin walaa yadhuru mana daahir noqonayo qad weligiis dareeraaga aan biyaha ahayn xukunkooduna waa sidaas shay dareeraa ah oon biyo ahayn haddii nijaaso ay kaaga dhacdo xukunkooda sheekhu wuxuu kuugu sheegay dareeraaga haddii nijaaso ku dhacdo waa nijaasood caanihii saliiddii naftadii gaaskii haddiiba nijaaso ay ku dhacdo shaygaasi wuu nijaasoobay dareeraagaasi ha yaraado ha badnaado ha isbedelo yuusan isbedelin laa farqa fii dalik yacni waxba la kala saari maayo maxaa yeelay shaygaa dareeruhu isagu awood uu nijaasadii isaga celiyo isagu ma laha laakiin biyaha isaga waxaa loo fududeeyey biyaha isticmaalkooda fara badan oo biyihii waa la cabahaya oo dharkiiaa lagu dhaqanayo salaadii aa lagu tukanayo isticmaalaadkooda aad u fara badanoo bini aadamku aad uu biyaha u adeegsadaa walidaalika sharciga islaamka biyaha wuu fududeeyey biyaha wuu fududeeyey habka loo dahiri karo oo waxaa lagu yidhi biyihii maharba hadday qulatayn dhan yihiin nijaaso kastoo ku dhacda ma nijaasoobayo ilaa isbedel inuu ku yimaado maahan amaa dareeraha kale maadaama isticmaalaadkiisu uusan badnayn dareeraha kale haddii nijaaso ay ku dhacdo shaygaa dareeraha ha yaraado ha badnaado ha isbedelo ama yuusan isbedelin mar walbaba waa nijaaso si loo daahiri karana ma lahan qaab loo daahiri karana ma lahan walaa yadhuru mana daahir noqonayo dareerahaasi qaddu weligiis laa bilghasli walaa bigayrih haddii la dhaqo haddii dareero kale lagu sii badiyo weligii daahir noqon maayo athaani midka labaad waxaa noo soo socotay shuruuddii salaada oo sheekhu inoogu soo sheegay labiyo toban shardi hal shardi aanu soo qaadanay shardiga labaad athaani shardiga labaad dahaaratun dahaaro qaadasho wey bilwuduu'i weeseqaad lagu daahir noqdo waalgusli qubays lagu daahir noqdo haddii qofku weysadu ay ka burto oo uu doonayo inuu tukado waxaa waajib noqonaya inuu ku daahir qaato weese qaad oo uu weese qaato haddii yacni xadath akbar uu ku dhaco oo janaabo ay ku dhacdana waxaa waajib noqonaya inuu ku dahaaro qaato qubays dahaaratun dahaaro qaadasho weeye bilwuduu weese qaadkii lagu dahaaro qaato waalgusli qubayskii lagu dahaaro qaato ow bedelahumaa ama labadaas beddelkoodii oo beddelka maxaa ka mid a waa atayamumu booraysigii u oo haddii qofku uu biyo uu yacni ku weyse qaato uu waayo biyo uu ku qubaysto uu waayo waa booraysan markaa ama alwuduu'u weeseqaadkii fa furuuduhu furuudu alwuduu weeseqaadka waajibaadkiisu sitatun lix wey weeseqaadku wuxuu iska leeyahay waajibaad lixa oo mid ka mid a haddii laga tago weeseqaadkii uusan ansixaynin alawalu waajibka ugu horeeya niyatu dahaara dahaaro niyeysigeedii u lisalaati salaada loo dahaaro qaato in la niyeysto aw rafci alxadadi ama weese la-aanta iska koryeeliddeeda la niyeysto weese la-aanta ku haysa xadadku waxaa weeye waa shay maanica oo kuu diidaya inaad salaaddii iyo wixii la mida aada samayso maanicaas koryeelkiisa aada niyeysatid ow rafci alxadadi ama weyse la-aanta koryeelkeeda aada niyeysatid oo weyse la-aanta inaad iska dulqaaddo aada niyeysatid aw naxwihimaa ama labadaas wixii la mida la niyeysto waajibka ugu horeeya markaad weyse qaadanaysid kow horta waa inaad niyeysatid maxaa yeelay inama alacmaalu binniyaat camal niyo la-aan ansaxayaahi ma jiro maxaad niyeysan marka markaad weyse qaadanaysid waxaad niyeysanaysa waxaa weeye addahaara lisalaa in salaaddii aad u dahaaro qaadatid ama waxaad niyeysan rafci اlxadaث in xadadka yani kugu sugan xadadka waa weyse la-aanta weyse la-aanta inaad iska kor yeelaysid aad niyeysan ama waxaad niyeysan istibaaxatu salaa inaad salaad ku banaysanayso weyseqaadkan ama waxaad niyeysan niyatu fardi اlwudu weyseqaad waajiba inaad maaragta weyse qaadanaysid iyo wixii la mida bilqalbi qalbigana laga niyeysto maca awali ghaslin maca awali ghasl dhaqidda kan ugu horeeya micigiisana lala niyeysto kaasoo min alwajhi ee wejiga ka mida yacni sheekhu wuxuu ku leeyahay raximahu llahu tacaala shayga ugu horeeya oo wejiga aada ka dhaqayso wejiga markaad dhaqiddiisa bilaabaysid markaasaa waajiba inaad niyada la timaado maxaa yeele sidii aanu safiinatu naja ku soo qaadannay niyada wakhtigeeda markii la yidhaaho laga hadlayo goormaa wax la niyeystaa niyada wakhtigeedu waa awalu lcibaadaat ila asiyaam niyada wakhtigeeda waa markaad cibaadada bilaabaysid ilaa soomka maahane soomka isagoon kuu bilaawmin habeenkii aad iska niyeysan habeenkiina sooma jiro de waa iska afuranta habeenkii ayaa la niyeystaa soomka habeenkiina soon ma jiro waxbaad iska cuna adoo wax iska cunaya oo wax iska cabaya ayaad niyadii la imaanayn wixii soomka ka soo haray ha noqdo salaadii xajkii zakadii weysaqaadkii kulli waxaad la imaan awal اlcibaada cibaadada markaad bilaabayso athaani midka labaad oo waajibaadkii weysaqaadka ka mida gaslu اlwajhi wejiga dhaqitaankiisii wey min mabda'i tasdiixi اljabhati wejiga fidintiisa fidintaa bilowgeeda laga bilaabo ilaa muntaha daqni ilaa lafgarayda dhammaadkeeda laga gaaro athaani waajibka labaad gaslu lwajhi wejiga dhaqitaankiisii wey xaggee wejiga marka wejigu wuxuu iska leeyahay duul iyo cardi yacni markii la yidhaaho wejiga intee xad u ah wejiga intee xad u ah markii la yidhaaho oo meesha la dhaqayo intee waajib ah wejigu wuxuu iska leeyahay duul dhir iyo cardi oo loola jeedo ballac labadaasuu rabaa sheekha inuu kuu xadeeyo wejiga dhinaca dhirirka iyo dhinaca ballaca labadaba inuu kuu xadeeyo wuxuu ku xadeeyey dhinacii dhirirkii min mabda'i tasdiixi اljabhati wejiga fidintiisa bilowgeeda laga bilaabo meeshuu wejigu ka soo fidsamo waa meesha foodda wey tinta fooddeeda ay ku taal madaxa fooddiisa meesha ku dhammaanayso halkaa laga soo bilaabo ilaa muntaha daqni ilaa lafgarayda makaanu dhammaadkeeda laga gaaro meesha garku uu ka soo dhasho lafta garku ka soo dhalanayso ilaa laftaas meesha ay ku dhammaanayso laga gaaro lafta waa inaad dhammayso lafta meeshay ku dhammaanayso ilaa laga gaaro intaas wey dhirirkiisa markii la cabiro wejiga meesha wejigu ka soo bilaabmayo ilaa lafta gerka meeshay ku dhammaanayso dhirirka wejigu intaas ballaca markii la yidhaahana wa min aluduni dhegta laga bilaabo ila aludun ilaa dhegta kale laga gaaro markii la yidhaaho dhinaca ballaca ha la yidhaahnana waxa weeye dhegtan laga bilaabo ilaa dhegta kale laga gaaro ballaca intaasaa weji la yidhaho intaas wixii ku dhex jira xuduudahaas sohdintaas wixii ku dhex jira in la dhaqo waa waajib oo tin ah tin ha noqdo maqaar ha noqdo wixii xuduuddaa soo galoo dhan in la dhaqaayo waajib ilaa baatina lixyati rajuli ninka garkiisa garkaa gudihiisa maahane wa caaridayhi caariday arajuli ninka labadiisa hareed labadaa hareed gudahooda maahane garkaas iyo hareedkaas oo alkahiifayni ee badan labadaas hareedoo alkahiifayni ee badan oo kahiifaynka waxaan ka sifaynaynaa caaridayn caaridaynkaasanu ka sifaynaynaa ulajeeddada waxaa weeye wixii xuduudda wejiga soo gala oo tin ah dhammaantood in la dhaqaayo waa waajib ilaa waxaa laga soo reebi qofka hadduu garkiisu uu badan yahay garkiisu hadduu weyn yahay garku hadduu weyn yahay gudaha in laga geliyo maqaarka la dhaqo waajib maaha hadduu garku uu badan yahay labada hareedna waa sidaas oo kale labada hareed hadday badan yihiin iyagana in maqaarka biyaha laga geliyo waa sunno laakiin waajib maaha waajib maaha ilaa baatina lixyati rajuli ninka garkiisa garkaa gudihiisa maahane marka lixyada idana waxaa ugu jirta iyadoo laga fahmayo alkahifayn alkaha ugu jirta garkaasoo alkahati ee badan garku hadduu badan yahay gudaha in biyaha laga geliyo waxba waajib ma aha wa caaridayhi ninka labadiisa hareed ma ahane labadaa hareedoo alkahiifayni ee badan marka sheekha wuxuu ka soo reebay garku hadduu weyn yahay marka weyninkaas garku markuu weyn yahay ama hareedku markuu weyn yahay see lagu fahmi karaa gar weyn iyo gar yar see lagu fahmi karaa waxa lagu fahmi kara waxaa weeye waa xagga curfigaoo qofka kula fadhiya haddii garkaaga markuu fiiriyo uusan uga jeedin maqaarkii maqaarkii hadduusan u jeedin maqaarkii hadduusan u jeedin duldalaalkiisa uga jeedin oo tintu ayba qarinayso garkaas waxaa la leeyahay waa gar badan haddii laakiin maqaarkii la arki karo korkaagii loo jeedo garkaasi wuxuu noqonaa gar yar marka waxaa imanaya labadaa timbisuu sheekhu ka soo reebay garka iyo hareedku ka soo reebay laakiin timaha kale oo xuduudda wejiga gelaysa in la dhaqaayo waa waajib maalan timahan loo yaqaano xaajibeynka labadan xaajib kuwaasi ha badnaadan ha yaraadan waa la dhaqi mar walbaba xaajibeynkaas waxaa kaloo soo gelaya alahdaab alarbaca ahdaabta afarta ah yacni galalka tintooda galalka indhaha wey galalka indhaha tinta ay leeyihiin ayagana waa waajib waa la dhaqi wey waxaa kaloo soo gelaya shaaribka shaaribka isagana yacni waa soo geli waa la dhaqi isagana shaaribkaas waa soo geli waxaa soo gelaya canfaqada tintan canfaqada leh canfaqada waxaa weeye waa faruurta hoosteeda tinta yartaaga ka soo dhalata wey faruurta hoosteeda tinta yartaaga ka soo dhalata timahaasoo dhan waxay ku jiraan xuduudda wejiga الثالثu midka saddexaad gaslu اlyadayni labada gacmood dhaqitaankoodii wey maca almirfiqayni labada xusul micigooda lala dhaqo waa inta waajibka ah waajibka saddexaad waxaa weeye labada gacmood ilaa xusullada laga gaaro ayaa waajiba in la dhaqo alraabicu midka afaraad masxu aqali shayin shayga kan ugu yar masixitaankiisii wey shaygaasoo min basharati ra'si madaxa korkiisa ka mida aw min shacrihi shacri ra'si ama madaxa tintiisa ka mida idaa waktigii ayaa shaygaas la masixi lam yakhruj ilmamsuuxu shayga la masaxay minhu min ashacri tinta xaggeeda shayga laga masaxay kaas la masaxay hadduusan baxaynin bilmaddi bisababi ilmaddi taagidda sababteeda hadduusan ka baxaynin can xaddi ra'si soohdinta madaxa soohdinta madaxa hadduusan ka baxaynin tintaas waa lagu kaaftoomi karaa wuxuu ku yidhi sheekha waajibka afaraad marka la weyse qaadanayo shayga kan ugu yar in la masaxo oo madaxa korkiisa ka mida ama tinta ka mida haddaad doontana maqaarka waad masixi kartaa madaxa maqaarkiisa haddaad doontana waxaad ku kaaftoomi kartaa tinta walow shacratan waaxida hal tin ba allah ka dhigo haddaad masaxdo waajibkii wuu kaa dhacay waa sida madhabka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala uu qabo laakiin imaam axmed ibnu xambal isagu wuxuu leeyahay tacmiimka waa waajib oo iyaga xanaabilada waxay qabaan madhabta xambaliyada in madaxa dhammaan la mada masaxo ayaa waajibay ku leeyihiin abi xaniifa isaguna wuxuu leeyahay rubucu ra'si madaxa markii afar meelood loo qaybiyo qeyb ka mida in la masaxo ayaa waajiba amaa imaamu shaafici raximah اllahu tacaala isaga wuxuu leeyahay walow shacra waaxida ba allah ka dhigo hal tin ba allah ka dhigay haddii qofku uu masaxo waa saxiix weysaqaadkiisii khilaafkana meesha uu ka yimid waxaa weeye waa mafhuumka aayadda qur'aanka sida loo fahmay ba'da ku jirta famsaxuu biru'uusikum biru'uusikum ba'daa ku jirta ayaa imaamu shaafici wuxuu leeyahay ba'daasi waa tabciidiya tabciidiya maxaa loola jeedaa yacni waa bimacnaa bacdi biru'uusikum bibacdi ru'uusikum aa loola jeeda madaxiina qeyb ka mida yacni madaxa waa tintaa loola jeeda qayb ka mida in la masaxo walidaalika bacdaas imaamu shaafici wuxuu leeyahay waa tabciidiya baynamaa madaahibta kale iyagu ay leeyihiin waa baaul ilsaaq baaul ilsaaq oo in yacni tacmiim la sameeyo oo madaxa dhan yacni biyihii la kala gaarsiiyo ayaa waajiba iyagu leeyihiin alraabicu kan afaraad masxu aqali shayin shayga kan ugu yar masixitaankiisa way shaygaasoo min basharati ra'si madaxa korkiisa ka mida oo min shacarihi shacri ra'si ama madaxa tintiisa ka mida idaa lam yakhruj idaa lam yakhruj shardigani wuxuu u yaallaa aliktifaa bishacr marka tinta aad ku kaaftoomayso oo lagu leeyahay maqaarkii biyaha inaad gaarsiiso waajibka uguma aha marka lagu leeyahay oo tinta keliya lagu kaaftoomi karo waxaa shardi ah idaa lam yakhruj ilmamsuux kii la masaxay hadduusan baxaynin minhu min ashacri tinta midkii laga masaxay bilmaddi bisababi ilmaddi taagid sababteeda hadduusan ka baxaynin can xaddi ra'si sohdinta madaxa hadduusan ka baxaynin marka aad leedahay tintan aan ku kaaftoomi waxaa shardi ah tintan haddii sidaa loo soo jiido waa inuusan xuduudda madaxa uusan ka baxaynin haddii xadka madaxa uu ka baxayo xuduuddii wejiga iyo uu soo gaaray dee tintaas markaas dheer masixeeda kuma kaaftoomi karto maxaa yeelay madaxiiba ma aadan masixin tintu hadday dheertao meelahan ay imanayso oo tintaa dheer aada masaxday waxaad masaxday wax madaxii ka baxsan wax madaxii ka baxsan ayaad masaxday ilaahayna wuxuu yidhi wamsaxuu biru'uusikum wamsaxuu biru'uusikum maadaama biru'uusikum lagu yidhi tintii haddii lasoo jiido meeshan ay imanayso oo tintii meeshan imanayso sidaa aad isaga masaxdid halkan ina taallaa oo madaxii waa ka baxsantah tin dheero halkan imanaysa wey halkan iyadoo tintii taallaa saa u masaxday dee xaggee masaxday marka wax xuduuddii madaxaba ka baxsan haddii marka tintu ay tahay tin dheeroo halkan imanaysa tintaa dheer ma masixi karti waxaad ku kaaftoomi kartaa tin xuduudda madaxa aan ka baxaynin xadka madaxa aan ka baxaynin alkhaamisu waajibka shanaad ghaslu rijlayni labada lugood dhaqitaankoodii way macalka cabayni labada anqow micigooda lala dhaqo inta waajibkaa waxa weeye ilaa labada anqow laga gaaro intaasaa waajib ah asaadisu midka lixaad tartiibuhu tartiibu lwuduu weeseqaadka tartiibintiisa wey kamaa sidii loo tartiibiyo loo habeeyo dakarnaahu maaga annagu aanu soo sheegnay sida haddaba kitaabka loogu kala hormariyey waa inaad weeseqaadka ugu kala hormariso waa waajib waxaa laga bilaabay niyadii iyo wejigii niyadii iyo wejigii ayaa laga bilaabay waxaa lagu xijiyey gacmihii masixii lugihii sidaas in loo habeeyo waa waajib haddii cagsi qofku uu sameeyo oo lugihii uu ka soo bilaabo lugihii uu ka soo bilaabay weeseqaadkiisi ma ansaxayo wayejibu waxaa waajibaya fi lwajhi walyadayn wejiga iyo labada gacmood iyo warijlayni labada lugood waxaa ku waajibaya ghaslu juz-in qeyb dhaqitaankoodii ayaa waajibay qaybtaasoo fowqa xuduudihaa xuduudi tilka alacdaa xibnahaas aanu soo sheegnay soohdimahooda soohdimaha xibnahaas ay ku siman yihiin korkooda meel ka sarreeya in la dhaqo waa waajib min jamiici jawaanibihaa jawaanibi alacdaa xibnahaas dhinacyadooda dhinacyadaas dhammaantood in laga dhaqo xuduuddooda meel ka sarraysa ayaa waajib ah sheekha raximah llahu tacaala wuxuu ku leeyahay qaacido waxaa jirta culimmada fuqahada ay sheegaan oo ah maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib marba haddii shayga waajibkii uu ku xiran yahay isaguna wuxuu noqonaa waajib waajibkii wixii calaaqo la leh oo waajibkiiba saamayn ku lehoo xiriir la leh isaguna waajib uu noqon yacni ulajeedada sheekha raximah llahu tacaala waxaa weeye wejigii hadda waa lagu xadeeyey dhirirkiisii iyo ballaciisiiba waa la xadeeyey dhirirkiisi waxaa lagu yidhi meesha yacni wejiga fidintiisa ay ka soo bilaabamayso laga bilaabo ilaa lafgarayda dhammaadkeeda laga gaaro ballaciisina waxaa lagu yidhi dhegtan ka bilaaw ilaa dhegta kale laga gaaro waxaa marka waajib kugu noqonaya intaas laguu cabiray xoogaa inaad ku darto markaad dhaqayso cabirkii keliya ha ku simin dhaqiddee wax yar ziyaadaa ku dar cabirka leannahu haddaadan ziyaadadaa ku darin oo tidhaaho intii cabirka uun baan dhaqiddii ku sini haddaad tidhaahid waxaa dhici karta cabirkii in wax ka soo kala noqotid oo nusqaani ay gasho weyse qaadkaagii cabirkii inaad wax ka nusqaamiso ayaa dhici karta marka wax uun inaad ku darto waa waajib wey wa an yajriya almaa'u biyuhu waa inay ku socdaan ayaa shardi ah bidabcihi dabeecaddooda ay ku socdaan biyuhu calaa jamiici ajzaa'iha ajzaa'i tilka alacdaa xibnahaas qaybahooda qaybahaas dhammaantood waa inay biyuhu iskooda ay u socdaan marka aad weyse qaadanaysid biyuhu iskooda inay dabeecadooda ku socdaan waa shardi oo maxaa la diiday biyihii in xibintan aad taabsiiso kaliyaho biyuhuba aysan dhaqaaqayn sidii saliid oo kale ama subag aad marsanaysoo kale lama ogola weysaqaad subag aad marsanaysoo kalea ma ansaxayo gacantii aad qoysay wejigiiaa sidaa ugu subkatay gacantii haddana waa soo qoysay gacantan midigtaa haddana taataabsiisay biyihii biyo soconayoo dareerayaa shardi ah biyo soconayoo dabeecadooda ku shubmaya weliba iskood markaad biyaha meesha ku shubto waa inay iyagu soconayaan biyuhu biyo adigu aad xoog ku socodsiinayso oo aad u yaroo sidii saliid oo kale ah weysadooda ma ansaxayso halkaasuu sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu ku dhameeyey waajibaadkii weysaqaadka halkana wuxuu ka bilaabi mubdilaat اlwudu waxyaalaha weysaqaadka buriya wa yubdiluhu weysaqaadka waxaa buriya kullu maa shay kasta shaygaas oo kharaja ka soo baxay min alqubuli meesha hore oo cawrada ah ka soo baxay waduburi duburka ama dabada ka soo baxay caynan min caynin cayn ah wax la arkayo ah wa riixan min riixin wax urahoo yacni dabayl oo kale ah dabaylaad dabadii ka soo baxday ama qubulkii ka soo baxday wax la arkayaa soo baxay naadiraa soo baxay hayru naadiraa soo baxay wax qalalan wax qoyan laa farqa fii dalik waxaasoo dhan farqi ma lahan ulajeeddada sheekha raximah اllahu tacaala waxaa weeye shayga ugu horeeyo weysadii burinaya waa maa kharaja min alqubuli waاdubur wixii yacni ka soo baxay qubulka hore waa meesha laga kaadiyo meesha laga kaadiyo ula jeedaa sheekha qubulka duburkana wuxuu ula jeedaa meesha laga saxaroodo labadaa meelood mid ka mid a haddii wixii ka soo baxa weysaqaadku waa buriyaan waxuu doonaba ha noqdo saxro ha noqdo kaadi ha noqdo yacni bahal meesha ka soo baxay ha noqdo dhagax ka soo dhacay ha noqdo qoray meesha ka soo dhacay ha noqdo ha quyanaado ha qalalnaado wuxuu doona ha noqdo wixiiba labadaa meelood ka yimaada waa naaqid lilwudu weysaqaadkii waa burin wey wa lamsuhumaa lamsu lqubuli wadduburi qubulka iyo duburka taabashadoodii ayaa weysada burinaysa bibuduuni raaxati calacasha caloosheeda lagu taabto bibuduuni raaxati calacasha caloosheeda lagu taabto ow buduuni اlasaabici ama faraha caloolahooda lagu taabto min nafsihi qofku naftiisii uu ka taabtay aw gayrihi ama gayrkiisuu ka taabtay walow liwaladihi cunugiisaba ha ka taabto waladkaasoo asagiiri ee yaraa waxaa kaloo weysaqaadkii burinaya cawradii in la taabto cawradii waa meesha laga saxaroonayey ama meesha laga kaadinaya labadaa meelood meel ka mid a haddii la taabto weysaqaadkii waa buri xaggee laakiin waxaa shardi ah marka weysadu kaa burayso waa markii lagu taabto faraha calooshooda ama calacasha calooshooda waa inta sidaan isugu daboolmaysa wey saan markii laysugu daboolo intaa isku daboolmaysa haddii lagu taabto cawrada markaas way marka weysaqaadka uu burayo amaa haddii calacashan dhabarkeeda kore haddii uu ku taabto qofka cawradiisa calacashan dhabarkeeduu ku taabtay cawradii ma burayso ama lugtoo kalea cawradii qofka uga taabtay ma burayso waxa burinaya waxaa weeye waa calacashaas haddii laysku daboolo faraha laysku daboolo intaa isku daboolmaysa intaas wey waxa naaqidka weysaqaadka burinaya sheekha marka raximah اllahu tacaala wuxuu sheegay in qofku asagu cawradiisa uu taabto ama qof kale uu ka taabto ilmo saqiira uu ka taabto qaangaar uu ka taabto laa farqa fii dalik waa isku mid cawr oo dhan isku mid wey wa talaaqii basharatay dakarin wa unhaa wiil iyo gabar korkooda kulankooda ayaa weysada burinaya wiil iyo gabar haddii korkooda ay kulmaan wiilkaas iyo gabartaas oo balaqaa gaareen xadda shahwa ijtihada xadkeeda gaareen in la ijtiheeyo oo dabeecada saliimka ay ijtihayso xadkooda gaareen iyaguna weysaqaadkii waa burinaya waxyaalaha kaloo weysaqaadka burinaya ka mida waxaa ka mid a wiil iyo gabar ajnebi kale ah in korkoodu ay istaabtaan waxaa shardiga wiilkaa iyo gabadhaa balagaa xadda shahwa waa inay gaaraan xadda shahwa meeshan looma shardinayo albuluuq qaangaarka aan soo marno bishardi qofka salaada kaa jebinayo haweeney hadday tahay ama nin uu yahay inuu shan iyo toban sano gaaro shardi ma aha laakiin maxaa shardi ah xaddu shahwa inuu gaaro xaddu shahwa maxaa loola jeedaa xaddu shahwa ulajeeddada laga leeyahay manidii ma aha in uu gaaro xad shahwa yacni maniyu ka timaado loolama jeedo maxaa loola jeedaa yacni xaddan yushtahaa bihi waa inuu gaaro xad la ishtaheeyo la yidhaaho yaa qofkan guursada yaa la aqal gala damac yacni damac xad la damaaciyo inuu gaaro ayaa loola jeedaa ee xadda shahwati macnaheeda ma aha inuu gaaro xad maniyu ka timaado ama gabadhii inay gaarto yacni xad ay ku xaysho oo inuu xayd gabadhii ka yimaado waxba shardi ma aha wiilku inuu gaaro xadkii manidu ka imaan jirtay shardi ma aha keliya xadda shahwata ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa xaddan yushtahaa xad la ishtaheeyo fi dibaaci saliima qofka diyaa la leeyahay xad la ishtaheeyo waa inuu gaaro waa cabirka ijtihaadana waxaa laga fiirin qof dabeecadiisu ay caafimaad qabto waa inuu qofkan ijtihayn karo yacni qof waxaa jira dabeecadiisu aysan caafimaad qabinoo carruurkii yarka ahay xataa iska ijtihaynayo oo laba jirkii saddex jirkii kaas cabir lagama qaadan karo waa qof xanuunsan wey oo marad caqliga qaba kaas waxa weeye marad caqligu qabaaho cabir lagama qaadan karo marka la leeyahay qofkan xadushahwa ha gaarto waa cinda dibaac asaliima waxaa cabirka laga qaadanayo waa dadka dabeecadoodu ay caadiga tahay dadka dabeecadooda caadiga ay tahay haddayba qofkan ijtihayn karaano xadka ay gaarto laleeyahy alla ilahay qofkan ishtahaba yaa la aqalgalaba qofkan ay ku qabanayso oo yaa guursada ay ku qabanayso bis wey weysadii way kaa jebin wiilkaas iyo gabadhaas oo laysa beynahumaa dhexdooda maxramiyatun maxram dhexdooda aysan ahayn binasabin bisababi nasab abtirsi sababteedana aysan maxram isugu ahayn oo dad isku nasab ahoo yacni walaalnimo iyo adeernimo iyo abtinimo iyo aabbanimo iyo hooyanimo iyo ay ka dhexayso aysan ahayn aw radaacin aw bisababi radaac ama nuugmo sababteeda aysan maxram isugu ahayn ama dad isla naas nuugana ma aha aw musaaharatin bisababi musaahara ama xidid sababtiisana aysan maxram isugu ahayn dad isla xididayna ma aha xididka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa gabadha aad qabto oo kale hooyadeed waa maxramkaagii maxramkaagii wey ama gabadha ninkeeda ninkaas aabbihiis oo kale waa isagana musaahara u dhexaysa xidid wey saddexdaas haddii maxram aysan ugu dhexaynin waa maxram ku yimid xagga nasabka maxram ku yimid xagga radaaca naasnugmidda maxram ku yimid xagga musaaharada iyo guurka ku yimid saddexdaa mid ka midu hadduusan ka dhexaynin salaadda waa iska jebinayaan wiilka iyo gabadhaa gaaray xaddu shahwa waxaa kaloo shardiya bilaa xaa'il wax u dhexeeya la-aantoodna korkooda uu kulmo iyadoon haddana waxba u dhexayn oo jirkoodii si caadi ay isku taabtaan amaa hadduu xaa'il jiro oo waxuu u dhexeeyo weysaqaadkii markaas ma burayo oo markaas shuruuddu waa lix lix shardi labadan qof markay salaadda iska jebinayaan wiilka iyo gabadhan kale ajnabi ah lix shardiyaa la shardin waalxaasilu ana atalaaqiya naaqid lilwudu bisittati shuruud lix shardiyaa la shardin axaduhaa an yakuuna beyna mukhtalifayn dukuuratan wa unuutan labada qof laba qof oo iskhilaafsan waa inay yihiin midna waa inuu wiil noqdo midna gabar yahay haaniyaha an yakuuna bilbasharati duuna shacri wa sinni wa dufr meeshay iska taabanayaanna waa inay noqoto korka amaa iligta hadday iska taabtaan ilkaha cijiyaha ay iska taabtaan tinta ay iska taabtaan weysada ma burinayaan saddexdaas ilkihii iyo tintii iyo cijiyaha ma burinayaan shardiga saddexaad an yabluqa kullun min aلdakari wاlأnثى xaddan yushtahaa fiih mid walba wiilka iyo gabadha ka mida waa inuu gaaro xad la ishtihayn karo falow balaqa axaduhumaa dalika duuna alaakhar falaa naqda likullin minhumaa wiilkii iyo gabadhii labaduba haddaysan xaddushahwo gaarin oo wiilkiyaa gaaray xaddushahwa gabadhuna waa saqiir oo ili waa yar tahay labaduba weysadii kama burayso marka raabicuhaa cadamu اlmaxramiyati bilyaqiin waa inaysanna maxram isku ahaynna waa shardi khaamisuhaa an laa yuujada xaa'il beynahumaa wax u dhexeeya inaan la helinna waa shardi haddii mare iyo waxay u dhexeeyaan weysadii ma burayso saadisuhaa an laa yakuuna juزءu axadihimaa munfasilan wa huwa duuna nis waa in xibintuna aysan go'nayn iyadoo nis ka yar hadde wixii nis ka badan waa qof dhammaystiran moogta nis wixii ka badan waa qof dhammaystiran weysadii waa burina mar walbaba laakiin waxaa la leeyahay weysada burin mayso yacnii wiilkii oo gacan go-an gacantii keligeed meesha taalla ayaa islaantii taabatay waana nin weyn gacantiisii gacantaa keligeed wax ma burinayso gacantaa keligeed iyaduna wax ma burinayso wa zawaalu lcaqli waxaa kaloo weysada buriya caqliga zuulitaankiisa qofkii isagoo weyse qaba ayaa tamyiiskii iyo caqligii uu ka baaba'ay ama caqligu wuxuu ku baabi'i karaa qofkii uu waashay wuxuu ku baabi'in karaa inuu hurday marba haddii caqligu uu tago weysadii wuu buray ilaa man shaksi mooye shaksigaasoo naama hurday qaacidan xaal uu yahay mid fadhiya waxaa laga soo reebay qofkii fadhi ku hurday mumakinan xaaluu adkeeyey xalqata duburihi dabadiisa wareegeeda iyo wamaa iyo ladii kii adkeeyey xowlahaa xowla xalqata duburihi dabada wareegeeda wixii dhinaceeda ahaaday adkeeyey cala alardi ardada dusheedana ku adkeeyey waxaa laga soo reebi qofku hadduu yacnii dabada wareegeeda uu dhulka ku adkeeyo oo sidaas uu ku hurdo maalan ka hay-ati almutarabbic waa fadhiga la yidhaaho wuxuu u fadhiistay hay-atu almutarabbic labadii lugood markuu fadhiisanayo isdhaafsaday oo qofka fadhiga la yidhaaho tarabuca oo kaleo midna dhinaca wuxuu u bixiyey midigta lugna wuxuu u bixiyey dhinaca bidixdu u bixiyo saas uu lugihii isku dhaafsaday lugihii asagoo saas isku dhaafsaday ayuu sidaas ku hurday salkiina dhulka uu ku adkeeyey qofkaasi si kastuu u hurdo weysadii ma burayso maxaa yeeley meeshii awelba waxa laga baqayey waxay ahaayeen in dabada ay wax ka soo baxaan qofkiina dabadiisii wuxuu u fadhiistay hab sinaba aysan wax uga soo bixi karin lidaalika marka qofkaas hurdadiisu si kastuu u hurdo hurdadiisu noqon mayso midii weesaqaadka burinaysay wa ama alguslu wallah subxaanah wa tacaala aclam